بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الخامس حديث كشنات وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أم المؤمنين آه إمام البخاري إمام البخاري iyo muslim waxay ka wariyeen um almuminiina muminiinta hooyadood uma cabdilaahi ahaatay caaishata ahaatay radia allahu canha qaalad inay tiri caaisha qaala rasuulu اllaahi sala allahu alيه wasalam rasuulka ilahi wuxuu yihi man axdaa qofka kusoo dirisiiya oo kusoo daraa fii amrinaa arinkeennan oo diinkeennan ah haadaa ee kan ah maa shay laysa minhu aan ka mid ahayn diinka diinteenna waxaan ka mid ahayn qofka kusoo daraa fa huwa qofkaasi raddun ay marduudun calayhi waa lagu radinayaa rawahu اlbukhaari wa muslim imaam اlbukhaari imaam muslim ayaa xadiidka soo wariyey wa fii riwaayati muslim waxaa ku sugnaaday ay habata fii riwaayati muslim riwaaya imaam muslim ula gaar noqday waxaa ku sugnaa man camila camalan man camila qofka sameeya camalan camal camalkaasoo laysa calayhi uusan ahay korkiisa amrunaa arinkeennan iyo diinteennan fa huwa camalkaasi raddun ay marduudun fa huwa shaksigaa la yimid camalkaasi raddun marduudun calayhi waa lagu radinaya waa lagu celinaya xadiidka waxaa warinaysa um اlmuminiin muminiinta hooyadood ayb umahaat اlmuminiinna waa zawjaadkii nebi maxamed alayhi الsalaatu salaam baa umahaat اlmuminiin la yihahdaa qur-aanka ilahay inoogu sheegay annabiyu أwlىa bاlmuminiina min anfusihim waأزwaajuhu umahaatuhum yani nebiga xaasaskiisu muminiinta waxay u yihiin hooyooyin bay u yihiin marka umahaat اlmuminiin caaisha waxaa laga soo wariya radi allahu canha inay tihi ana umahaatu lilmuminiin walasnaa biumahaati lilmuminaat annagu hooyan waxaan u nahay ragga muminiinta ah laakiin dumarka ooma nihin hooyo hooyo ooma nihin marka aayadduna waxay ka qaadanaysaa aayadda waaswaajuhu umahaatuhum nebiga xaasaskiisu waa umahaat lmuminiin umahaatuhum marka culimadu waxay ku tawjiihiyeen yani aayaddu ha tasriixiso ragga waaswaajuhu umahaatuhum ay umahaat lmuminiin muminaat lama oran laakiin dumarkiina tabac bay u noqonayaan way soo gudagelayaan yani la in badan raggaa la sheegaa dumarkiina way soo gudagelayaan oo waxaa la yidhaahdaa annisaau shaqaa'iq rijaal annisaau shaqaa'iq rijaal dumarku waa qeyb dumar ka mida weeye marka haddii xukun ragga loo sheego dumarkiina waa ku jiraan marka haddii lagu sheego inay yihiin umahaat lmuminiin dumarkiina waa soo gudagelayaan nabiga ma la ohanaya asagu alayhi الsalatu salam abulmuminiin asagu marka ma la ohanaya haddii xaasaskiisi la yidhi umahaat اlmuminiin nebiga ma la ohanaya qur-aanku waa diiday nebi maxamed alayhi الsalaatu salaam inuu qof ka mid ah saxaabada inuu aabba u yahay maa kaana muxamadu aba axadi min rijaalikum muxamed waxaa weeyaan mid idinka idin ka mida aabba oo ma ahan lakin culma waxayna aayaddaasi waxa ay diidayso waxa wey tabaniga weye ilma ka dhigasho oo arintii meesha waxaa laga saarayey zayd ibnu xaarita saxaabigaasoo nebigu inan u ka dhigtay shay caado oo macruufana ahayd cinda alcarab ilmo qofku usan dhalan ilmo uusan dhalin inuu ilmo ka dhigto caado macruufa ahayd marka caadadii baa la buriyey marka marka aayadda waxay sheegaysaa maxamed calayhi الsalaatu salaam cid ka mida saxaabada inuusan aabba u ahayn ayb laakiin marka laga eego xagga ixtiraamka iyo taqdiirka marka laga eego nabig wuxuu yhi alayhi الsalaatu salaam ana kalwaalidi lakum anu waxaan idin joogaa booska waalidkan idin joogaa ana kalwaalidi lakum anu booska waalidka oo kale ayaan idin joogaa marka min hadi اxayثiya marka dhanka laga eego xagga ixtiraamka iyo taqdiirka iyo maamuuska waa la ohan karaa abulmuminiin laakiin inuu dhalay ama caruur ka dhigtay maya taasi ma banaana caaisha xadiidka warinaysa radi allahu canha caaisha waa macruufa waa la garanaya magaceeda waa caaisha bintu abi bakr asidiiq abubakr magaciisuna waa cabdullahi bnu cuثmaan magaciisa looma yaqaano cabdullahi bnu cuثmaan magaciisa la yidhaahdaa waa afqahu nisaa hadi اlumma ummaddan dumarkooda waa midda ugu aqoonta badan weeye afqah nisaa hadi اlumma caaisha radi allahu canha waa saxaabiyadda ka mid ah toddobada saxaabi oo saxaabada ugu xadiidka badan bay ka mid tahay oo nebiga waxay ka warisay alayhi الsalaatu wasalaam laba kun iyo laba boqol iyo toban xadiid bay ka warisay laba kun iyo laba boqol iyo toban xadiid bay nebi maxamed ka warisay alayhi الsalaatu wasalaam shaacirad bay ahayd waa gebi jirtay waxay hadday arrin la kulanto markaasba gabay bay ka tirin jirtay marka nabiguna alayhi الsalaatu wasalaam waxay ahayd yani xaaskiisi midda ugu jeclaa ayay ahayd oo markii la weydiiyey nabiga alayhi الsalaatu wasalaam dadkeed ugu jeceshahay wuxuu yihi caaisha markaase waxaa la weydiiyey min arijaal raggana qaala abuuha aabbaheedaan ugu jeclaa marka waa axabu zawjaati الnabiyi alayhi الsalatu wasalaam inana nabiga iyadu guursaday xaasaska nabigu uu guursaday kow iyo toban inta laisku waafaqsan yahay kow iyo toban weeyaan kow iyo tobanka hal beyt baa lagu nadmiyey khaliilii sabaa caqlii xulaa zayni haalatin zahaa jafnahaa ramza صaxiixa muhadaban halkaa beyt ayuu shaacir ku nadmiyey kow iyo tobanka lasla ogol yahay khaliilii sabaa caqlii khaliilii sabaa caqlii xulaa zayni haalatin zahaa jafnahaa ramza صaxiixa muhadaban khaliilii waa khadaasi khadiija laga soo qaatay khaliilii khadaasi waa khadiija khaliilii waliba wuxuu u tartiibinayaa u nadminayaa qaabkay u kala horreeyen xagga guurka say u kala horreeyeen khaliilii khadiija ugu horreysay waa khadiija khaliilii sabaa waa sawda siinku waa sawda khaliilii sabaa caqli waa caaisha caynku caaisha ku xigtay khaliilii sabaa caqli yani xuruuftanuu doonay inuu ka soo qaato khaliilii sabaa ayb xula xula xadu waa xafsa weeye xafsa bintu cumar ibn اkhaaab weeyaan xula zayni haalatin zayni waa zaynab bintu khusayma um اmasaakiin zaynab bintu khusayma waa zayn haala waa hinda bintu abi umaya um salm ay macruuf ku tahay um salma magaceedu waa hinda bintu abi umaya haala ayb zaha waa zaynab bintu jaxsh nabiga xaaskiisa laba zaynab baa ku jira zaynab bintu jaxsh iyo zaynab bintu khusayma zaynab bintu jaxsh eedadii safiya ayaa dhashay safiya bintu cabdilmuطalib oo eedadiisa ayaa dhashay zaha jafnaha waa juwayriya bint اxaariث jafnaha jiimka waxaa laga soo qaatay juwayriya bint اxaariث jafnaha ramzan ramzan waa umu xabiiba oo ku magaceedu u yahay ramla bint abi sufyaan ayib waxay caan ku tahay umu xabiiba magaceeduna waa ramla bintu abi sufyaan abi sufyan ninkii macruufka ahaa oo markaa nabiga dhibi jiray markii hore lakin marka dambe soo islaamay ayaa dhalay odayaasha quraysheed ka mid ahaa ramzan صaxiixan saadku waa safiya صaxiixan saadku waa safiya صaxiixan muhadaban miimka ugu dambeeya waa maymuna bint اxaari maymuna bint اxaari nabiga xaasiskiisa maymuna ugu dambeysey midda ugu dambeysa waxay ahayd maymunay ahayd waana khaalatu cabdulahi bn cabaas cabdullahi bn cabaas habarartiis weeyaan um اlfadli oo hooyadiisa iyo maymuna ayaa walaalo ahaa ayib waata uu ohanaya bitu bitu leylata fi beyti maymuna habeen waxaan baryay guriga maymuna waa habarartiis marka marka khaliilii sabaa caqlii xulaa zayni haalatin zahaa jafnahaa ramzan صaxiixa muhadaban waa kow iyo tobankaas weeye saasayna u kala horreeyeen oo khadiija ugu horreysay sawda ku xigtay caaisha ku xigtay xafsa bintu cumar baa ku xigtay zaynab bintu khusayma ku xigtay hinda bintu abi umaya oo markaasi ah hinda bintu musalama ayaa ku xigtay zaynab bintu jaxshi baa ku xigtay juwayriya bint xaari baa ku xigtay ramla bint abi sufyaan um xabiba ku xigtay safiya bintu xuyeyn akhtab ayaa ku xigtay muhadaban maymuna bint xaari ayaa ugu dambeysay marka ko iy tobankaas waa laisku waafaqsan yahay caaisha waxay ka warisay nebi maxamed alayhi الsalaatu wasalaam qaalat inay tiri qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilahi wuxuu yihi man axdaa ku kastoo kusoo derisiiya fii amrinaa arinkeennan oo diinteennan ah haada oo kan ah maa shay laysa minhu aan ka mid ahayn fahuwa yani shaksigaas mankaasi raddun ay marduudun calayhi waa lagu radinayaa ayb xadiiska waxaa soo warinaya imam bukhaari iyo imaam muslim ayaa xadiidka soo warinaya xadiidkan waa xadiid cadiim ah oo xadiista waaweyn ayuu ka mid yahay wuxuuna tilmaamayaa shayga la samaynayo oo ilaahay loogu dhowaanayo cibaadada ah waa inuu yahay shay loo hayo sharciga meel looga hayo shayga mutacabadka oo cibaadada ilaahay loogu dhowaanayo waa inuu yahay wax sharciga meel looga hayo lama ogolo qofku inuu yidhaahdo anuu ila qurxoonaaday saas darteed culimadu waxay yidhahdeen qaacide ahaan alaslu fi اlcibaadaati alxadru asal waxaa cibaado asal u ah in la diido shay haddii marka aan daliil loo haynin oo qofku isweydiiye ma sameeya mise waa iska daayaa waxaa lagugu odhanayaa asal cibaado maxaa ah inaan inay inay mamnuuc tahay inaan la ogolayn ilaa binasi min ashaaric ilaa ogolaansho in sharciga laga helo mooyaane inaysan banaanayn ayb haddaba maxaa daabi ah oo lagu ogaan karaa waxaana inuu yahay bidco oo markaa sharcigu uusan boos ku lahayn waxay culimadu ku dabdiyaan yani arrinkaa ama masaladaas shaygan haddii laga shakiyo ma cibaada mase maahan ma wax ilaahay loogu dhowaanayaa mase maahan shay sharciga ma yahay mase maahan haddii laisku qabto daabitkiisa wa wuxuu noqonaya culimadu ay ku dabdiyeen shaygani nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam xilligiisii ma la sameeyey cibaadada nebi maxamed ma sameeyey alayhi الsalatu wasalaam yani daliil ma loo ma looga hayaa sharciga hadday jawaabtu noqoto haa waa la samaynaya ishkaal maleh ayib haddii aan looga haynin waxaa la isweydiinayaa shaygani la doonaya in la sameeyo sababtiisa xilligii nebi maxamed ma joogtay yani in la sameeyo wax keensanaya nebi maxamed xilligiisii ma joogtay yani ma joogay shay keensanaya in la sameeyo haddii la yaha ha waxa la isweydiya nebigu ma sameeyey maya ma samayn waa bidco haddaba yacni shay kasta oo xilligii nebi maxamed aan la samaynin waxaa la isweydiinayaa in la sameeyo sababtii keensan lahayd xilligaa ma joogta mase maysan joogin sababtii ma taalla mase maysan olin hadday su-aasha noqoto haa way taallay nebiguna ma samaynin sababtii keensan lahaydna way joogtay oo meesha way taallay nebiguna ma samayn hal su-aal baa lagu darayaa wax maanicoo nebiga u diiday miyuu jira si aad u fahamtaan tusaale daadka kugu tusaaleeyo qur-aanka in la jamciyey qur-aanka waa la jamciyey oo musxaf baa da ku qoran yahay musxaf baa lagu jamciyey xilligii nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam lama jamcin qur-aanka ma kulansanayn musxafka hadda maanta inoo qoran oo aan akhrisanayno ma uusan jirin saxaabadaa ku hayey waxa way laabta ku hayay qur-aanka wuxuu ku qornaa lafo iyo markaa laamaha waxaa weyaan geedtimireedka waxyaa nocaasa lagu qori jiray oo saxaabada qaarkood ku qori jireen markay nebiga waxay ka qorayaan ilaa warqadahan iyo xilligaa maysan jirin ayib xilliga cumar bin khataab ba arrinkana yimid arrinkan ku saabsan in la qoro qur-aanka oo la jamciyo hal meel isugu geeyo xilliga abubakar buu yimid haddaba su-aal baa la isweydiinayaa in qur-aanka la jamciyey oo musxafka lagu aruuriyey oo meel isugu geeyey xilliga nebi maxamed maya jirta saas maxay tahay jawaabtu maxay tahay maya maysan jirin sax ayib sababtii keensanaysa in la jamciyo miyay joogtay ma taale maalintaas abubakar sababtuu u jamciye waxay ahayd oo keensatay saxaabadii qur-aanka qaybsanaa toddobaatan ka mid ah ayaa la dilay toddobaatan ka mid a la dilay dagaal waxaa la gala dagaallo la ohan jiray xuruub ridda oo nimankii carabtoo ridoobay oo diinta ka noqday ayaa lala dagaalamayey marka rag fara badan oo qura ayaa halkaa ku dhintay waxaa laga cabsaday marka rag badan oo qur-aanka qaybsanaa inay dhintaan oo halkaa marka aayado ay ayagu markaa nebi maxamed si gaar ooga qaybeen oo saxaabado kale aysan qaybin in la waayo qur-aanku waa maxfuud ilah baa ballan qaaday markaasaa cumar waxaa kula teliyey abubakr waxaa kula teliyey cumar bin khataab inuu qur-aanka jamciyo inuu qur-aankii jamci meel isugu geeyo marka sababta keensata maxay tahay in qur-aanka la jamciyo waa khowf in laga cabsado ciddii qur-aanka qaybsanayd inay wada dhintaan ragga meesha lagu laayo xufaadul qur-aanka ahaa lakiin xilligii nab mamed may jirtay maya asaga qur-aanku waa waa soo degayey nabi maxamed baa noolaa oo joogay oo lagu soo dejinayay qur-aanka marka sababtaa keensanaysa xilligaa maysan joogin sababtaa xil- marka keen- yani marka marka dambe keensatay xilligaa hore maysan joogin idan mar haddii sababta xilligii abubakar taalay ay- xilligii nabi maxamed aysan oolin lama odhanayo qur-aanka la jamciyey waa bidco la odhan mayo ma- maxaa yeeley sababta xilligaas ayaan maanta abubakar xilligiisi aan joogin ayib waa midda labaade waxay noqonaysaa haddii arinkani uu maanic jiray nebi maxamed u diidaya calayhi salatu salaam inuu sameeyo arrinkani sababtii way taalay nebi maxamed ma samaynin inuu sameeyana sababtu way taalay laakiin maanic baa u diidaya nebiga calayhi salatu salaam kaa waxay leeyihin culimmadu bidca la odhan mayo saa waxaa weeyaan bahalka matalan la isticmaalayo oo kale bahladan lagu garafoonada lagu adimayo oo kale xilligii nabi maxamed maysa jirin calayhi salaatu wasalaam dib bay ka timid ayib xilligii nebi maxamed maysan jirin oo nebigii saxaabadu xilligoodii maysan jirin waxaa la odhanayaa maanic baa u diiday maanicaas muxuu yahay waa xilliga lamama gaarinba in la sameeyo waxyaalaha maanta la isticmaalayo xilligaa in la sameeyo yani mukhtaracaadka xilligaa may jirin mar haddaysan jirin xilligaas lama odhanayo waa bidco maxaa yeeley muqtadihii hadday heli lahayen waa isticmaali lahaayeen hadday heli lahayen waa isticmaali lahaayeen laakiin maanic baa taagnaayo xilligaa aala aaladdan maanta la isticmaalaya maysan jirin idan la odhan mayo aaladda isticmaalkeedu bidcu noqonaya la odhan mayo aaladda isticmaalkeedu bidcu noqonaya lama odhanayo tusaale kale oo waadixa kasii waadixsan cumar xilligii nebi nebi maxamed markuu dhinto alayhi salatu wasalaam ayaa wuxuu arkay cabdullahi bn mascuud radi allahu canhu niman meel isugu yimid oo midkood baa wuxuu u hayaa wardigu u hayaa wuxuu leeyahay boqol jeer allahu akbar dhaha boqol jeer laa ilaha illahu dhaha halilu miah kabiruu miah sabixuu miah amarkaasu siinayaa ayaguna way takbiiranayaan cabdullahi bn mascuud markuu yimid arrinkaa waa ku diidey wuxuuna ku yihi nimanka asagoo la hadlaya haadihi aaniyaة rasuuli اlaahi salى اllahu alيه wasalam lam tuksar wa hiyaabuhu lam tabla weelkii nabi maxamed weli ma jabin weli waa joogaa weelkiisi dharkiisuna weli baali maysan noqon maysan duugoobin saxaabadiisina weli way joogaan idinku waxaad ma waxaad u dheeraynaysaan khayr nebi maxamed usan u dheeraynin mase waxaad furanaysaan albaab dalaal baad furaysaan albaab baadi miyaad furaysaan nimanka waxay samaynayaan waa khayr iyo wanaag marka la eego takbiir iyo tahliil iyo tasbiix bay samaynayaan tahliil iyo takbiir iyo tasbiix ayay samaynayaan arrinkaas marka radi allah markuu ku diidayo saxaabigaas cabdullahi bn mascuud uu ku diidayo nebi maxamed xilligiis in la sameeyo way dhici karta wax maanicoo nebiga ka hor ka hor istaagay iyo saxaabadiisana maysan jirin maysan samayn marka inay meelta isugu yimaadaan nin uu yidhaahdo boqol jeer takbiirta oo boqol jeer tasbiixda tasbiixsada oo boqol jeer marka laa ilaha illahu dhaha wax maanicoo diidanaa ma jirin saxaabaduna may samayn nebiguna muu samayn arrinka marka muxuu noqonaya markaas wuxuu no- bidcuu noqonayaa culimadu waxay yidhahdaan lix shay markaad cibaado samaynayso cibaadadaadu lix lix weji waa inay sharciga ka waafaqdaa lix arrimood sharciga waa inay ka waafaqdaa lixdaa weji mid ka mid hadday ka waafaqi weydo waxaad la timid waa bidco wejiga koowaad waxaa weeyaan xagga zamaanka waa inay ka waafaqdaa xagga waktiga waa inay ka waafaqdaa tusaale wuxuu noqon karaa yowmu carafa goorma la istaagaa yowmu carafa waa maalinta sagaalaad oo bishii dulxija weeyaan qof hadduu yidhah anugu waxaan ka dhiganaya yowmu carafa carafa waxaan istaagaya maalinta tobnaad maxay noqonaysaa cibaadadaas maxay noqonaysaa bidcay noqonaysaa sababt maxay tahay waxay ku khilaaftay zamanka ku khilaaftay sharciga waxay ku khilaaftay zamanka sharciga wuxuu u jideeyey in carafa la la istaago maalinta sagaalaad ninkan wuxuu toban baan ka dhigan tobankan ka dhiganayaa buu yidhi arrinkaas muxuu noqonayaa bidco zamanka waa inay ka waafaqdaa laba waa inay ka waafaqdaa xagga makaanka oo meesha cibaadadan lagula imaanayo waa in markaasi ay tahay meel sharcigu ogol yahay oo sharcigu u jideeyey maala ictikaaf oo kale shalay xagee u jideeyey masaajidda qofka hadduu dha waxaan ku ictikaafaya gurigeyga ma laga yeelaya waa maya waxaa laga ornaya bidca la timid waxaa la timid bidca lagu oranaya dayib marka xagga makaanka waa inay ka waafaqdaa xagga qadarka waa inay ka waafaqdaa maala kacbada marka la dawaafayo waxaa la dawaafaa imisa toddoba jeer baa la dawaafaa hadduu qofka anu waa badsa toban baan ka dhiganaya ka war maxaa la ohanaya bidca la timid waayo sharcigu intuu ugu talagay inaan ahayn baad la timid salaada sunne maalan salaadaha sunooyinka maalan maqribka duhurka waxaa ka horeeya afar baa ka horeeya nin baa wuxuu anuu raatiba ahaan waxaan ka dhiganayaa toban toban baan ka horreysiinaya ama maya lix baan ka horreysiinaya waxaan ooga qasdaya niyadda waxaan ku hayaa inay raatibadii tahay sharcigan muxuu ka dhigay raatibada duhur ka horeysa afar buu ka dhigay waa shay sharcigu uusan waxaa weyaan u samaynin waxaa weeyaan qadar aad markaa ka badisay ayib arinka afraad waa inuu ka waafaqaa sababka zamanka waa sheegnay makaankana waa sheegnay qadarkana waan sheegnay intuu u qiyaasay sharcigu waa inaad adiguna ola timaadaa maqribkii sharcigu afar bu saddex buu inoo jiday in la tukado qof hadduna afar baan ka dhiganayaa bidcuu la yimid waa bidcoole ayib sunadii ka dambaysay maqribka laba ragcay ahayde anuu shan baan ka dhiganayaa biri waa bidco ayib arrinka afraad waxa wey agga sababka waa inuu ka waafaqaa ayib sida maalan tasaaubka ama hamaansiga markuu qofku hamaansado sharcigu inooma jidaynin inuu qofku acuudu billahi min shaytan rajim yihahdo qofka mar kastoo hamaansada wuxuu ohanaya acudu billahi min shaytan rajim buu yihahdaa sharcigu meelay ku taalo markaad hamaansato acuudu billahi min shaytan rajim dheh meelay sharci kaga taalla ma jirto qof baa mar kastoo hamaansada wuxuu ohanaya acudu billahi min shaytan rajim buu ohanaya waa bidco waayo sharcigu sabab oogama dhigin arrinkan mar kastoo qofku u daaco baa wuxuu ohanaya alxamdu lilah buu ohanaya ya sharcigu kuma soo aroorin mar kastoo aad daacdo alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin dheh kuma soo aroorin oo sabab oogama dhigin daacada in alxamdulilah lala yimaado ogama dhigin idan haddaad la timaado bidcad la timid marka waa inuu xagga sababka waa inuu ka waafaqaa arrinka shanaad xagga jinsiga waa inuu ka waafaqaa xagga jinsiga waa inuu ka waafaqaa tusaale maalan udxiyada sharciga wuxuu inoo jideeyey in lagu udxiyaysto nimcooleyda geela ariga looda qof haddii anuu faras baan gowracayaa ama maya digaagad digaagad ayaan anugu ku udxiyaysanaya waxaa la ohanaya bidcaad la timid sharciga baadna khilaaftay waxaadna ku khilaaftay xagga jinsiga bimacnaa shay sharcigu noociisa uusan sharciyeynin baad adigu sharciyaysatay waayo jinsul ancaam baa la doonayey noocaas xoolaha ayaa la doonayey adiguna waxaad aadday dajaajaad aadday iyo digaagad idan wuxuu noqonaya arrinkaasi bidcuu noqonaya marka waa inuu ka waafaqa xagga jinsiga arrinka ugu dambeeyo lixaad waxaa weeye xagga sifada waa inuu ka waafaqaa xagga tilmaanta ama sifada waa inuu ka waafaqaa ayib oo qaabku u sameeyey sharcigu shaygan waa in loo sameeyaa maalan weysadii oo kale marka la weysanayo sharcigu wuxuu inoo sheegay in laga bilaabo gacmaha saas maha gacmaha laga bilaabo wejiga lagu xojiyo qaabkaas loo weysaysto qof haddii anuma agga dambaan ka soo bilaabaya ka war adimadan ka so bilaabaya anugu mar kastoon weysanaya adimadan ka so bilaabaya anugu maxaa la ohanayaa bidcad la timid limaada lanna sharciga baad khilaaftay waxaadna u khilaaftay inaad sifadii sharcigu u sheegay sifaaan ahayn aada la timid idan shayga aad samaynayso ood ilaahay ugu dhowaanayso lixdaas shay sharciga waa inu ka waafaqaa waadaan sharciga uga mayldaydaa xagga zamanka zamanka ma ka waafaqay xagga makaanka ma waafaqay xagga qadarka ma ka waafaqay xagga sababka ma ka waafaqay xagga sifada ma ka waafaqay xagga jinsiga ma ka waafaqay lixdaa shay hadduu ka waafaqo cibaadadaad la timid waxa weeyaan waa maqbuula sharciga ayay markaasi meel ku leedahay laakiin haddii la waayo arrimahaas mid ka mid ay ku khilaafto wuxuu noqonayaa markaasi bidco lagugu radiyo ayuu noqonaya waxaa laga soo wariya selafka radi allahu canhum inay yidhaahdeen sida sufyaan athawri laga soo wariyey man istaطaaca minkum anlaa yaxuka ra'sahu ila biaharin falyafcal yani qofka awoodi karaya inuusan madaxiisa xoqin deliil inuu ku xoqa mooyaane yuusan samayn bimacnaa wax kastoo aad samaynayso sharciga oga meelday harcigu ma baneeyey sharciga ma baneeyey sharcigu hadduusan banaynin waxba kuu tari mayo waxaan sharcigu kuu fasax waba kuu tari mayo si kastoo u badan yahay waxba ma tarayo waxaa loo sheegay ibn mascuud dad khayraad fara badan samaynaya laakiin sharciga aan waafajinin wuxuu ku jawaabay oo sheegay cabdullahi bn mascuud fakam min muriidin lilkhayri lan yusiibah badanaa mid khayr doonah laakiin khayrkii gara maraya adu khayr doon baa tahay laakiin marka aad waxaan samaynayso sharciga oga meelday in yar oo sunnada waafaqsan baa kaaga fiican wax fara badan fara badan fara badan oo sharciga gara marsan shay mucayana oo kooban oo yar oo sharciga ku qotamo waafaqsan baa ka fiican waxyaalo fara badan oo markaa sharciga gara marsan marka qofku inuu ku dadaalaa inuu markaasi sharciga ku ekaado xadiidka qaybta hore bukhaariya muslim ayaa soo wada wariyey shadriga dambe laakiin waxaa soo wariyay imaam muslim ayaa soo wariyey macnaha xadiiska uu tilmaamayna waa macna iska waadixa yacni qofka diinkan ku soo dirisiiya waxaan ka mid ahayn oo ku soo dara waxaasi qofkaasi waa lagu radinayaa wejigaa lagaga dhufanaya wejiga ayaa lagaga dhufanaya dayib qofka camal la yimaada camalkaas sharciga aan waafaqsanayn waxba uma tariyo qofkaas camalka lagama eegayo xagga badnaanta lagama eegayo waxaa laga eegaya xagga sharciga ma waafaqsan yahay mase ma waafaqsana hadduu waafaqsan yahay wain kaana qaliilan qofku wuu anfacaya soo waadix maaha ayukum axsanu camala liyabluwakum ayukum axsanu camala alla ma oran ayukum akaru camala marka camalka waxaa laga eegaya xagga sawaabta iyo waafaqsanaanta sharciga laga eegayaa intaa yaroo sharciga waafaqsan baa ilahay qofka u barakaynaya oo ilahay janno uu ku siinaya ayib laakiin qof mar kasta waa inuu ku dadaalaa inuu markaa camalkiisa sharciga waafajiyo قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السادس حديث كاللحاد عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم bukhaariyo muslim waxay ka wariyeen can inucmaan ibnu bashiirin radia allahu canhu allah ka raali noqdo qaala inuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuula allaahi rasuulka ilaahi baan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaaluu ku qowlayo ina alxalaala xalaashu bayinun way caddahay wa ina alxaraama xaraamtuna bayinun way caddahay wabaynahumaa ay bayna alxalaali waalxaraam waxaa u dhexeeya xalaashii xaaraamta umuurun arrimo arrimahaasoo mushtabihaatun aan kala caddayn xaraam iyo xalaal aan u kala caddayn arrimahaasoo laa yaclamuhunna aysan ogeyn kahiirun in badan oo min annaas dadka ka mid ah aysan aqoon u lahayn ma xaraamba ma xalaalbaa faman ittaqa shubahaat qofka iska ilaaliya oo iska dhowra shubahaadka waxyaalaha aan kala caddayn faqad istabra'a wuxuu beri yeelay ama wuxuu dhowray oo ilaashaday lidiinihi diintiisuu ilaashaday oo wuxuu ka ilaaliyey diintiisa naqsi ama sharcigu inuu dhaleeceeyo wax ka sheego wa cirdihi cirdigiisa iyo sharaftiisana wuu ilaashaday oo dadku inay wax ka sheegaan ayuu ka ilaaliyey waman waqaca ku kastoo ku dhaca fi shubahaat waxyaalihii aan kala caddayn oo xalaal iyo xaraam aan u kala caddayn waqaca wuxuu ku dhacay fi lxaraam xaaraamtii buu ku dhacay ka raaci xaaluu la mid yahay kaas kii wax raacayey raacigaasoo yarcaa xoolaha ku raacaya xowla alximaa seeraha dhinacyadiisa yuushiku waxaa dhow midkaa seeraha agtiisa xoolaha ku ilaalinaya waxaa dhow an yartaca fiihi inuu xoolaha daajiyo meeshaa la seereeyey alaa waina likulli melikin waxaa u sugnaaday boqor kasta ximan seero iyo meeluu seeraystay oo xuduud asagu u leh alaa wa ina xima allaahi ilaahay seerihiisu waxaa weye maxaarimuhu waxyaalaha uu xarimay oo muxaramaadkaa weeyaan alaa wa ina fi ljasadi waxaa ku sugnaaday jasadka ama jirka mudqatun cad baa ku sugan idaa salaxat haddii ay wanaagsanaato oy hagaagto salaxa aljasadu jasadkii baa hagaagaya kulluhu dhammaantii waidaa fasadat hadday xumaato mudqadaas ama cadkaas fasada aljasadu waxaa fasahaadaya jasadkii iyo jirkii kulluhu dhammaantii alaa wahiya alqalbu cadkaasi waa qalbiga rawahu lbukhaariy wa muslim xadiidka waxaa warinaya oo nebi maxamed ka warinaya calayhi الsalaatu wasalaam annucmaan ibnu bashiir magaciisu waa sidaa uu inoo sheegay annucmaan ibnu bashiir ibnu sacad ibnu haclaba alansaari alkhasraji waa ansaari waana khasraji isagu waa saxaabi aabbihiina waa saxaabi oo bashiir ibnu sacad asna waa saxaabi markii nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam magaalada madiine uu yimid wuxuu ahaa ilmihii ugu horreeyey oo ansaar u dhasha awalu mawluudi lilansaar bacda alhijra muhaajiriintana waxaa ugu horeeyey ilmo u dhasha bacda alhijra cabdullahi bnu zubayr isagaa marka dhowr bilood ka weynaa nucmaan bn bashiir ayaa dhowr bilood ka weynaa marka labaduba waxay ahaayeen hijiradii kadib dadkii dhashay bay ahaayeen magacaas anucmaan ibn bashiir keligiisa saxaabada ku jira saxaabi magacaas leh nucmaan ibn bashiir leh oo saxaabada ku jira waa keligiis wuxuu nebi maxamed ka wariyey calayhi الsalaatu wasalaam boqol iyo afar iyo labaatan xadiid buu ka wariyey boqol afar iyo labaatan xadiid ayuu nebi maxamed ka wariyey calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ahaa nin gabya ah oo wuxuu ku jiray shucaradii hadaladiisa waxaa ka mid ah lian akuuna daciifa fi طaacaةi الlah axabu ilaya min an akuuna qawiya fi macsiyatih inaan noqdo mid daciif ah oo taag daran ilaahay طaacadiisa mid daciifku ah inaan noqdo ayaan ka jeclahay inaan noqdo mid ku xoog badan macsiyadiisa ilahay aan caasinayo ilahay wuxuu iga reebay inaan ahaado mid markaa qawi iyo awood u leh waxaan ka jeclahay inaan طaacada ilaahay daciif ku noqdo maxaa yeele aacadooda طaacadu waa shay laiska doonayo macsiyaduna waa shay laiska reebay marka mar kastoo qofku shayga macsiyada uu ka fogaado wuu ka khayr badan yahay midka u dhow walow kaa markaa طaacadiisu haba yaraatee wuxuu dhintay شhan iyo labaatankii lix iyo شhan iyo kon shan iyo lixdankii hijriga shan iyo lixdankii hijriga ama lix iyo lixdankii hijriga ayuu dhintay da-diisuna waxay ahayd afar iyo lixdan sano ayay ahayd saxaabigaasa xadiidka warinaya xadiidku waa xadiid cadiim ah xadiid aada u weyn culimaduna yani si gaar ayay u tilmaameen culimada tilmaantay waxaa ka mid ahamiyadda xadiidkan alimaamu axmed raximah اllahu tacaala imaam ahlusunna waljamaaca oo waxaa ka mid a hadallada laga soo wariyo usuulu اlislaami calى halaaثati axaadiid islaamka asal waxaa u ah saddex xadiid saddex xadid buu ku wareegayaa xadiid waa xadiidkii aan soo marnay oo xadiidka cumar bn khadaab inama alacmaalu biاniyaat xadiidna waa xadiidu caaisha waa xadiidkii kan ka horeeyey weeye man axdatثa fii amrina hada maa laysa minhu fawarad xadiidka saddexaad waa xadiidkan waa xadiiثu nucmaan saddexdaa xadiid wuxuu ku sheegay axmed bin xambal inay yihiin usuul اislaam asalada islaamku inay ka mid yihiin sheekha loo yaqaan ibnu daqiiqin alciid waa aimada waaweyn buu ka mid yahay waxaa ka mid a hadaladiisa inuu yihi hada اxadiiثu aslu cadiimu min usuuli الshariica xadiidkani waa asal weyn oo ka mid ah asalada shareecadu ay leedahay asal weyn oo ka mida weeye sidaasi la mida alimaamu nawowi raximah اllahu tacaala wuxuu oranaya ajmaca اlculamaa culimmadu waxay ku kulansan yihiin calى ciظmi mowqic hada اxadiiث xadiidkan makaankiisu inuu yahay mid weyn bay culimmadu ku ijmaacsan yihiin oo ku kulansan yihiin alimaam الshawkani wuxuu oranayaa isaguna waxaad ogaataa culimmadu xadiidkan arinkiisa way weyneeyeen waxayna ku tiriyeen inuu yahay xadiidka afaraad oo islaamka uu ku wareegayaba waa raabicu arbaca afar xadiis oo islaamka ku wareegayo waa midka afaraad afartaas qaar baa nadmi ku tiriyey afarta xadiid qaar baa nadmi ka dhigay sheekha loo yaqaano abulxasan almacaafiri ayaa nadmi ku keenay oo wuxuu yihi cumdaة الdiini cindana kalimaat arbac min kalaami khayr الbariyة اtruk الshubahaat wazhad wadacma laysa yacniika wacmalana bniya wuxuu leeyahay cumdaة الdiin diinka tiirkiisu cindanaa agteenna tiirarka diintu ay ku taagan tahay kalimaat waa erayo kelmadahaaso arbacun afar ah kelmadahaaso min kalaami khayr اbariya khalqiga kii u khayrka badnaa ka mida hadaladiisa maxay yihiin itaqi shubahaat waa xadiidka haddaan ku jirno wey faman itaqi shubahaat itaqi shubahaat kow waa xadiidkaas washad waa xadiidkii tilmaamayey ishad fi اdunya yuxibuka اllah washad fima cinda الnaas yuxibuka الnaas waa xadiidka labaad washad wadacmaa laysa yacniik waa xadiis inoo imaan doona oo markaa tilmaamaya dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka isaga tag waxaad ka shakiso oo waxaadan ka shakisnayn aad oo ku camal fal ka ugu dambeeya wacmalana biniya waa xadiidka ah inama alcamal biniyaat afarta xadiid inay yihiin usuul islaam oo mid kastaba mawduc mowduuc gaara uu ka hadlayo ayuu markaa tilmaamay wuxuu marka nucmaan bashiir radi allahu canhu wuxuu nebi maxamed ka wariyey nebigu calayhi الsalaatu wasalaam inuu yihi ina alxalaala bayin xalaashu way caddahay xalaashu way caddahay waa shay la garanayo oo nas bay leedahay daliil bay leedahay ayib wa ina alxaraama bayin xaaraamtuna way caddahay waa iska waadix nabigu alayhi الsalaaةu wasalaam xadiid صaxiixa ayaa waxaa laga soo wariyey inuu nabigu yihi laqad taraktukum calىa mili اlbayضاء waxaan idinkaga tegey mid cad layluhaa ka nahaarihaa oo habeenkeedu iyo maalinteedu ay isku mid u yihiin laa yaziiqu canha ila haalik waxaa ka lumaya qof halaagsamay halka waxaa laga fahmayaa diintu inay cadda oo qofka yidhaahda diinta baa markaasi madmadow waa ku jira diinta inuu been sheegayo way nabiga inoo sheegay waxaan idinkaga tegey mid cad oo habeenkeedu maalinteeda ay la mid tahay yacni way caddahay wax madow kuma jiro waa iska waadix xalaasheedu waa caddahay xaraamteeduna waa cadda qofka ku halaagsamaya ama qofka markaasi ku lumaya waa mid markaa halaagsamay wey oo halaag lala doonayo marka xadiidkaas ayuu xadiidkani xoojinayaa xalaashu way caddahay oo xaraamtii kuma dhehgelmayso xaraamtuna way caddahay oo xalaashii kuma dhehgelmayso wa baynahumaa umuuru mushtabihaat waxaa u dhexeeya xalaashii xaaraamtii waxyaala markaa aan kala caddayn waxyaala aan kala caddayn yacni xaaraannimona kuma cadda xalaalna kuma cadda xalaashina wuu shabahayaa xaaraamtina wuu shabahayaa shabahu wuxuu ka yimid ama اشhتibah wuxuu ka yimid lahu shabه fi الxalaal walahu shabه fi الxaraam dhan marka laga ego xalaashii buu shabahayaa dhan kale marka laga egana xaaraamtii buu shabahayaa marka kaasaa ka mid ah wa baynahumaa umuur muشhtabihaat arrimaan kala cadayn ayaa u dhexeeya arrimahaasoo laa yaclamuhuna kaثiiru min الnaas dad fara badan aysan ogeyn marka ay culimadu tacriifinayaan xalaasha iyo xaraamta qaarkood waxay yihahdeen alxalaalu maa axalahu اllah xalaal waxaa la yihahda wuxuu ilahay xalaaleeyey wuxuu ilaahay xalaaleeyey baa xalaal ah xaaraamtuna walxaraamu maa xaramahu اllah xaaraamtuna wuxuu ilaahay xarimay xalaashu waa wuxuu ilaahay noo xalaaleeyey oo nusuusta inoogu sheegay inay xalaal noo yihiin xaaraamtuna waa wuxuu ilaahay naga xarimay ama rasuulkiisu naga xarimay oo nusuusta inoo sheegtay waxay is weydiiyeen marka kaa shubhada ah laftiisa kaa mushtabiha ah oo xalaalna aan ku caddayn xaaraamna aan ku caddayn xukumkiisu muxuu yahay alxaafid ibn xajar raximah اllah oo tilmaamaya ayaa wuxuu odhanayaa way isku khilaafeen culimmadu kaa mushtabiha ah xukumkiisa muxuu yahay way isku khilaafeen faqiila aلtaxriim qowl culimmadu waxay yidhahdeen waa xaaraam waa xaaraam wahuwa marduudun qowlkaasi waa qowl marduudoo la radiyey weeye qowlka odhanaya mushtabihu waa xaaraam waa qowl marduud ah wa qiila alkaraaha qowl kale wuxuu le may waa makruuh shaygii mushtabiha ahaa waa makruuh wa qiila alwaqfu wa qiila alwaqfu qowl kale wuxuu le may waa laga tawaqufayaa mar hadduusan ku caddayn xalaal iyo xaraamtoona waa laga tawaqufayaa ayib maxaa yeelay mar hadduusan ku kala caddayn meel aad raacsan aadan garanaynin khayrku wuxuu kugu jiraa inaad ka gaabsato sufyaan ibnu cuyeyna waxaa laga soo wariyey hadal uu odhanayo laa yusiibu اlcabdu xaqiiqaة اliimaan laa yusiibu اlcabdu xaqiiqaة اliimaan qofku xaqada iimaanka iyo dhabta iimaanka ma asiibo xatىa yajcala baynahu wa bayna alxaraami xaajiza min alxalaal ilaa uu yeelo asaga iyo markaasi xaaraamtii teed uu udhexaysiyo wax udhexeeya oo xalaal ah bimacnaa xalaashii wax ka miduu ka soo tegaya intaa uu ka soo tegaya waxay noqonaysaa mid udhexaysa asaga iyo xaaraamtii ayib xatىa yajcala baynahu wa bayna alxaraami xaajiza min alxalaal wa xatىa yadaca اlإثma wmaa shaabahahu wamaa yushbihuhu minhu iimaankiisu xaqiiqada iimaanka qofku ma asiibayo ilaa markaas uu ka tago dembigii iyo wixii dembiga shabahayay toono marka baraa'adu waxay ku jirtaa inuu marka qofkii waxyaalihii mushtabihaadka oo aan caddayn ma xalaal mase xaraam inuu markaasi iska daayo nebigu marka waa inoo soo caddeeyey qofka mushtabihaadka ku dhaca waxyaalahaas aan kala caddayn qofka ku dhaca diintiisu beri bay noqonaysaa oo diintiisa waxba laga sheegi mayo kadaalika cirdigiisana waxba lagama sheegayo cirdigiisuna waa u badbaadayaa diintiisuna waa u badbaadeysaa yani cirdigiisu waa sharaftiisa weeye waxba laga sheegi mayo oo lama oranayo hebel muxaramaadka waxyaalaha muxaramaadku sameeya la oran mayo waxyaalaha xaaraamtu sameeya lama oranayo ayib marka istabra'a lidiinihi culamada qaar waxay u celiyaan diintiisu beri bay u noqonaysaa diintiisu beri bay u noqonaysaa oo diintiisa la tuhmaysan mayo cirdigiisuna beri buu u noqonaya waxba laga sheegi mayo sharaftiisa oo qofku waxaa la doonaya wax alla waxa u keenaya cirdigiisa dhaawac u keenay inu iska ilaaliyo ayaa la doonaya wax alla wixii dhaawac u keenay inu iska ilaaliyo culimadu waxay yidhahdaan man wadaca nafsahu amaakina tuham falaa yaluumana ilaa nafsa qofka naftiisa dhigaa meel la tuhmaysto meel lagu tuhmaysto qofka naftiisa dhigaa falaa yaluumana ilaa nafsa naftiisa mooya cid kale yuusa canaanan haddii maalan lagugu arko meelaha qaadka lagu iibiyo aduu qaadka ma cuntid lakiin meelahaasaa lagugu arka adoo marmaraya in badan in meelaha lagaga sheekaysto hebel qaadku cunaa dee hadiidin limaada waaya maxalu shubha yani ayaad naftaadi dhigtay man wadaca nafsahu amaakina tuham falaa yaluumana ilaa nafsah naftiisa mooyaane cid kale yuusan dhaleecayn marka wax kastoo qofka u keenaya tuhmo waa inuu iska ilaaliyaa culimaduna waxay yihahdeen alkhuruuju min alkhilaafi mustaxab waxyaalaha laisku hayo inaad ka dhex baxdo waa mustaxab waxyaalaha laisku hayo ma xalaal mase xaraam qole waxay leeyihin ma waa xalaal qole waxay maya waa xaraam way isku hayaan inaad ka dhex baxdo oo meelaan xalaal iyo xaraam yani waxa weeyaan midna aan waxba lagu raacin inaad u baxdo taasaa mustaxab ah xadiid baa jira imaamu tirmidi uu werinayo nebigu wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam ida axdatثa axadukum fi الsalaati falyaأkhud biأnfihi ثuma liyansarif qofkiin asagoo salaada ku jira hadduu wa ka yimaado hadday wax ka yimaadaan waxbaa ka yimid neef baa ka timid ama wax kalaa ka yimid ayib falyaأkhud bianfihi sankaas qabto uma liyansarif salaadda ha ka baxo sababtu maxay tahay saa loo yeelaya salaaddii buu ku jiraa weysadii baa ka jabtay sanka ha qabto salaadda ha ka baxo si culimadu waxay leeyihiin sababta uu saa u yeelay waxa weye si aan loo oran waxbaa ka yimid oo marka u moodsiiyo masalan yani dhiig iyo goror wax inuu san ka yimid si loo moodo si loo moodo ayuu dadka tusinayaa marka nafta muxuu ka ilaalinaya tuhmo in la tuhmaysto marka wax kastoo tuhmo keenaya inuu qofku naftiisa ka ilaaliyo ayaa xadiidka laga qaadanaya ayib wuxuu nabigu noo sheegay calayhi الsalaatu wasalaam qofka shubahaadka ku dhaca xaaraamtiiba ku dhacay sababtu maxay tahay lanna shubhadu waa wasiilo wasiilaةu ilaa maada waa ilى اxaraam yani waxay ku gaarsiineysaa xaaraamta bay ku gaarsiineysaa shubhadu waa wasiilaةu ilى اxaraam marka qofka shubhada ku dhaca xaaraamtii buu ku dhacay man waqaca fi الshubahaati waqaca fi اxaraam nabigu marka tusaale na siiyey xaaraamta sida ay u fududa qofku inuu ku dhaco tusaaluu na siiyey tusaalahaas waxa weye qof markaasi wax raacaya xoola ilaalinaya xoolahaas wuxuu ku ilaalinayaa xawla اlximaa ximuhu waa seeraha weye waa meel nin ootay nin baa ootay ninkaasi isagaa meeshaa leh ma doonaya halkaa inay cidu soo gasho marka meesha ootay nin baa xoola ku ilaashanaya halkaas yani meesha oodan korkeedu xoola ku ilaashanaya ayib waxaa dhow xoolahaasi inay ku dhacaan meeshaa loo diidan yahay sidaa waxaa la mida meesha oodan waxaa la mida muxaramaadkii waxyaalaha waxaa la mida meesha oodan muxaramaadkii baa la mid ah marka qofka shubahaadka waxa ku seeraysan oo ku haleelaysanna waa shubhadii shubhadii markuu qof soo tallaabo xaaraamtii buu ku dhacaya sida oodaa qof markuu soo tallaabo oo meeshii loo diidana marka ugu dhacayo marka tusaalahaas wax lagu fahmayo ayuu markaa nebigu inoo sameeyey calayhi salaatu wasalaam qofka meesha wax ku ilaalinaya seeraha korkiisa inuu ku dhaco ayaa dhow kadib nebigu wuxuu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu melig kasta ama boqor kastaa leeyahay seero meel markaa asaga xuduud u ah xuduuddaasi looma soo tallaabo looma soo dhaafo cidda soo dhaaftana ciqaab bay la kulmaysaa nin kastoo boqor ah meel baa u oodan xuduud buu leeyahay xuduuddiisaas ogolaansho asagu ku ogolaada mooyaane si kale kuma geli kartid ayib ilaahay seerihiisu waa wuxuu inaga xarimay weeye mar haddaad wax ilaahay kaa xarima aad ku dhacdo saarihii baad ku dhacdo lagu diidanaa sida ninkaa boqorka xuduudda uu samaystay haddaad soo tallowdo aad markaa meeshii lagu diidana aad markaa ugu dhacday marka waa tusaale la doonayo in lagugu caddeeyo muxaramaadku iyo mushtabihaadku meesha ay kala joogaan inay mushtabihaadku yihiin wasiilatu ila alxaraam wasiilo xaaraamtii ku gaarsiinaya kadib nabigu wuxuu tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam shirka waxaa ka mid ah mudqa cad baa ka mid ah cadkaasi haddii uu hagaago jirka o dhan baa hagaagaya salaxa iyo saluxa labadu waa loo soo wariyaa bidami laami wa bifatxihaa saluxa iyo salaxa labadu waa loo soo wariyaa laakiin bifatxigaa badan salaxa ayaa badan xubinkaa hadduu hagaago jirka o dhan baa hagaagaya hadduu xumaadana jirka o dhan baa markaa fasahaadaya xubinkaasi waxa wey waa qalbiga waa qalbiga wey qalbigu waa wadnaha qalbiga weeyaan qalbigu waa xubin muhiim ah sida xadiidkan inoo sheegayo inuu hagaago ayuu qofku ku hagaagayaa inuu xumaado ayuu qof ku xumaanaya nebigu wuxuu inoogu tusaaleeyey qalbigaas inuu la mid yahay baal shimbireed baal shimbireed oo markaasi meel dabaylo ka dhacayso lagu xidhay wuxuu nabigu yihi maثل الqalbi maثل الriisha miثl الriisha tuqalibuha الriyaaxu bifalaah qalbigu wuxuu la mid yahay baal shimbireed oo dabayshu ay gedgedinayso meel cidlo ah ayuu ku xidhan yahay dabayshaa marna xagga marna xagga la aadeysa maxaa laga fahmaya xadiidkaas inuu qalbigu yataqalab inuu isbedbedelo mar waa wanaagsan yahay mar waa xun yahay sida baalkaasi uu daqiiqadiiba markaa isku bedelayo ayuu qalbigu isku bedelayaa saas darteed nabiga calayhi الsalatu slam ducadiisa waxaa ka mid ahaa yaa muqaliba اlquluubi habit qalbi calaa diinik allaha quluubta gedgediyow qalbigayga waxaad ku sugtaa diintaada habit qalbi calaa diinik ducadaasuu nabigu badin jiray wuxuu nabigu noo sheegay calayhi الsalaatu salaam quluubta bani aadamku laba faroodoo ilaahay uu leeyahay inay ku dhex jiraan yuqalibuhaa kayfa yashaa ilaahna siduu doono ayuu u gedgediyaa hadduu doono ilahay waa hanuuninaya xaqi buu ku sugayaa hadduu doonona xaqi buu gara marinayaa marka qalbiga waxaa qalbi loogu magacaabay inuu isrogrogayo inuu isbedbedelayo ayaa qalbi loogu magacaabay ninka shaacirkaha wuxuu yihi wamaa sumiya اlinsaanu ila linasyihi wala اlqalbu ila anahu yataqalabu wmaa sumiya اlinsaanu insaanka waxaa insaan loogu magacaabay ila linasyihi wax kale looguma magacaabine waxaa loogu magacaabay ila linafyihi inuu wax halmaamo halmaan ayaa insaan loogu magacaabay wala اlqalbu qalbigana waxaa qalbi loogu magacaabay ilaa anahu yataqalabu qalbigu waa isbedbedelaa qalbigu waa isbedbedelaa qalbigu marka culimadu in badan bay ka hadlaan waxay ka hadlaan xanuunada ku dhaca qalbiga bay culimadu ka hadlaan waxay kaloo ka hadlaan xanuunadaas maxaa dawo u ah waxay kaloo ka hadlaan calaamadda lagu garanayo qalbigu inuu xanuunsan yahay iyo calaamadaha lagu garanayo qalbigu inuu caafimaad qabo xanuunada ku dhaca qalbiga waxaa ka mid ah annifaaq munaafiqnimo waa min amraad اlquluub waxaa ka mid a alriyaa ismaqashiis dadka la ismaqlisiiyo qofku dadka inuu ismaqashiiyo xanuunada qalbiga ku dhacay ka mid tah waxaa ka mid a xasadka iyo uurxumada waxay ka mid yihiin xanuunada ku dhaca qalbiga waxaa ka mid a xanuunada qalbiga ku dhaca yasiga quusashada ilaahay naxariista laga quusto waxaa ka mid a xanuunada ku dhaca ilaahay khayrkii qofku inuu jeclaado maxabatu hayr اllaah waxaa ka mid a makriga iyo dhagarta qofku inuu yahay qof markaasi wax dhagraya waxaa ka mid a kibirka iyo cujbiga isla weynaanta iscajabinta waxaa ka mid a bukliga bakhiiltinimadaa ka mid a waxaa ka mid a shakiga ayaa ka mid ah marka xanuunadaasi waa xanuunada qalbiga ku dhaca waa xanuunada weliba ugu halisan oo qofka qalbigiisa ku dhaca xanuunadaas yani daway leeyihiin waa arki doonaa dawada ay markaa culimadu sheegeen oo markaa xanuunada lagu daweeye qalbiga ku dhaca calaamaad baa je lagu garto qalbiga inuu xanuunsan yahay oo qofku hadduu isku arko uu ogaanayo qalbigiisu inuu xanuunsan yahay waxaa ka mid a calaamaadka lagu garanayo qalbigu inuu xanuunsan yahay waxyaalaha xunxun inuusan ka xanuunsanayn qofku alqabaaix inuusan qofku ka xanuunsanaynin wax kastoo xumaana qalbigii saamayn kuma leh ka shay caadi oo kale ayay u tahay laa tu'limuhu jaraaxaat اlqaba'ix waxaa ka mid a calaamaadka tusinaya qalbigu inuu xanuunsan yahay inuu qofku macsida ku macaansanayo waxyaalaha macaasida ayuu ku macaansanaya wuu ku raaxaysanaya markuu sameeyo wuu ku faraxsan yahay waa calaamad tusinaysa qalbigu inuu xanuunsan yahay waxaa ka mid a calaamaadka tusinaya inuu qofku xaqa marka loo sheego uu diiqo dareemayo ka diiqadoonayo xaqa marka loo sheego inuu ka diiqadoonayo waa calaamad tusinaysa qalbigiisu inuu xanuunsan yahay waxaa ka mid a in munkarka iyo macruufku isku mid u yihiin xumaanta iyo wanaaggu inay u siman yihiin xumaanta iyo wanaaggu inay u siman yihiin waxaa ka mid ah in dadka cusaada la saaxiibitaankooda waa ka helaa wuu jecel yahay dadka saalixiintana mar alla markuu u yimaado wuxuu dareemayaa nufra nufruu dareemayaa yani wuu ka cararayaa kuwana waa jecel yahay oo la sheekaysigooda iyo markaasi inuu la joogo wuu u bogayaa oo naftiisaa jecel kuwan wanaagsanna naftiis waa ka cararaysaa waa calaamad lagu garanayo qalb- qofka qalbigiisu inuu xanuunsanayo waxaa ka mid ah in markaasi ilaahay khayrkii uu ka cabsanayo ilaahay khayrkii inuu ka cabsanayo waa calaamaad tusinaya qofku markaasi qalbigiisu inuu xanuunsanayo waxaa ka mid a calaamaadka tusinaya qofku qalbigiisu inuu caafimaad qabo oo qalbigiisu uu fayow yahay ilaahay xuskiisa inuusan ka go-aynin laa yafturu can dikri rabbi ilaahay inuu cibaadaystana marna kama daalayo mar kastoo cibaado uu sameeyo uu u macaansanayaa ayib waxaa ka mid ah haddii cibaadadii uu samayn jiray oo la imaan jiray haddii maalin maalmaha ka mida ay ka tagto oo uu samayn waayo inuu dareemayo xanuun iyo alam inuu dareemayo alam iyo xanuun inuu dareemayo waxaa ka mid a calaamadihiisa inuu cibaadada ku macaansanayo sida uu cuntada iyo cabitaanka siduu ugu macaansanaya si ka daran ayuu cibaadata ugu macaansanaya markuu qur-aanka akhrinayo markuu tukanayo markuu sooman yahay markuu ilaahay xusayo lada ayuu dareemaya macaan ayib waana midda laga soo wariyey qaarkood salafku inay yidhaahdeen haddii markaasi waxa aan ku sugannahay hadday ahlu jannuhu ku sugnaan lahaayeen waxaa weeyaan janno weyn bay ku sugan yihiin bimacnaa macaanka aan dareemayno ilaahay markaan xusayno ilaahay markaan caabudayno macaanka aan dareemayno oon cibaadada ka helayno macaankaa mid lamid hadday ahlu jannuhu haystaan wallahi nicmay ku sugan yihin bay yidhahdeen yani wuxuu tilmaamayaa yani macaan aad u badan inuu dareemayo salaadda markuu galo waxaa calaamaad u ah salaadda markuu galo wax alle wixii murugahayey way ka tegayaan nabig wuxuu ohan jiray arixnaa biha ya bilaal bilaalow nagu raaxee qaar saxaabada ka mid a waxaa la sheegaa in ayagoo salaadda ku jira in markaasi lasoo weeraray oo dhowr leeb lagu dhuftay iyagoo taagan oo salaadda ku taagan oo mid intuu iska siibo ayuu salaada sii wataa cabaad ibn bashir saxaabigi la ohan jiray ayaa qisadaa laga sheegaa isagoo habeenkii tukanaya lasoo weeraray leeb baa lagu dhuftay wuu iska siibey salaaddii buu sii wataa mid labaad baa lagu dhuftay wuu iska siibay wuu sii wataa dhowr jeer markuu ku dhacay ayuu markii dambe wuxuu ka cabsaday waardiye muslimiintu waardiye u ahaa inta uu dhinto muslimiintii lasoo jiiru ka cabsaday markaasaa la arkay dhiiggiisii raggii kalea markaa toosay markii la weydiiyey maxaad noo toosin weydey wixii salaad waxaan ku jiray suurad macaan baan akrinayayo waxaan diiday inaan kala jaro ayaan diidanaa buu yidhi marka suuradda ina dhamays macaankeeda marka waa calaamaadka lagu yaqaano inuu qofka qalbigiisu uu fayowya waxaa laga soo wariyaa curwa ibnu zubayr cabdullahi ibnu zubayr walaalkiis in adimadiisa adin ka mid ah uu kaga dhacay xanuun kansar baa kaga dhacay markaasa waxaa lgu lugtaada waa lagaa jarayaa waxaa lagu cabsiinayaa wax markaasi markaad cabto dareenkaaga uu tegaya lagu siinayaa wuxuu yidhi maya salaaddaan gelayahay salaadda markaan galo iska jara waaban ilaawaya xanuunkaba waxaa la sidii buu sheegay yani sidii buu salaaddii buu galay intuu ku jiray baa laga jaray mana dareen bay leeyihin marka waa shiddat ladda waa macaan meeshii ugu dambeeyey ayay markaa tilmaamaysaa waxaa ka mid a calaamaadka lagu garanayo inuu ku dadaalayo camalkiisa inuu saxo mar kasta wuxuu waxbaa kaa qaldan camalkaagu ma dhammaystirna siduu u sixi lahaa ayuu ku dadaalayaa ayib waxaa ka mid a yani camalkiisu ilaahay dartii mooyaane ujeeddo kale kama leh haddii maantaba la ammaanayo dan kama leh haddii maantaba la caaya dan kama leh muhiimaddiisu waxay tahay camalkaa un si u hagaajin laha bes dadka xaggooda danba kama leh si kastoo loo ammaano iyo si kastoo loo caayo asagu wax saamayna kuma leh waa calaamaadka tusinaya qalbigiisu inuu caafimaad qabo calaamaadkiisa waxaa ka mid a qofka qalbigiisu fayow yahay inuu wakhtigiisa ku bakhaylayo wakhtigiisa inuu ku bakhaylayo sida ninka maalka jecel uu maalka ugu bakhaylo sidaas si la mid ah ayuu qalbigii sidaas si ka daran ayuu maal yani ugu bakhaylaya wakhtigiisa marka waa calaamaad tusinaya inuu qofka qalbigiisu caafimaad qabo oo marka uu fayow yahay calaamaad tusinaya wey waxyaalaha qalbiga lagu hagaajiyo culimadu waxay sheegeen dhowr arrimood bay sheegeen dhowr arrimood ayaa qalbiga lagu hagaajiyaa waxaa ka mid ah qiraa'at qiraa'atu اlqur'aani maca tadabbur inuu qofku qur-aanka akhriyo asagoo weliba u fiirsanaya qur'aanka macaanidiisa afalaa yatadabbaruuna alqur'aan war qur-aanka miyaysa u fiirsanaynin marka waa waxyaalaha qalbiga lagu daweeyey ka mid tahay qiraa'aة الqur'aani maca tadabbur waxaa ka mida yani qofku inuu cuntada iska yareeyo cuntada qofku inuu yaraysto waayo waxay yihaahdaan yani kahraة الطacaam والsharaab waa sababu lilbaطn qofku inuu kibro bay sabab u tahay inuu cuntada yaraysto waxayaa mar kastoo qofku cuntadiis u yaraato madaakil shaydaanku ka soo gelayay baa yaraanaysa waa idinka arkay bisha soon oo dadku sooman yihiin bisha ramadaan oo la sooman yahay macaasidu way yaraataa dad badan oo laga yaabo inaysan sanawaad ilaahay ayasoo aysan soo gelin masjidkiisa ama aysan fooda dhigin baa ilahay u soo noqda waxaa qayb ka ah cunto yaraantii inuu qof maanta u dhagaajaysan yahay waxyaalaha qalbigu inuu dabco oo qalbigu uu jilco oo qalbigu u hagaago waxyaalaha ka qayb qaatay ka mid tah ayb waxaa ka mid ah waktu saxar inuu qofku ilaahay baryo oo marka ilaahay isku duleeyo waxyaalaha ka qayb qaatay ka mid tahay qofku inuu qalbigiisu hagaago xilligaas waa xilliga ilaahay uu soo degayo habeen kasta oranaya hal min saa'irin fa ucطiyah hal min mustakfirin faakfira lah yani mid dembi dhaaf u weydiisanaya ma jiraan u dembi dhaafaa mid markaasi wax u weydiisanaya on siiyo ma jiraa waa xilligaas marka xilligaas inuu qofku ilahay isku duleeyo oo ilaahay uu baryo waxyaalaha ka qayb qaadanayo qofku qalbigiis inuu hagaago waxaa ka mid ah salaatuleilka qofku inuu habeenkii tukado ayib wuxuu nabigu ku sheegay inay tahay dabu saalixiin waa wax lagu yaqaana dadkii saalixiinta ahaa waxay kala dhaxleen weeye dabu الصاalixiin salaatuleilku waa dadkii wan wanaagsanaa caado ayuu ahaa arrinkaas kaanuu qaliila min اleyli maa yahjacuun habeenka in yar bay seexan jireen wa biاlasxaari hum yastakfiruun waktu saxarkana ilahay bay dambi dhaaf weydiisan jireen waxaa ka mida inuu qofku saalixiinta la saaxiibo dadka wan wanaagsan wata shaafici laga soo naqliyo uxibu الصaalixiina walastu minhum lacalii an anaala bihim shafaaca dadka saalixiinta waan jeclahay laakiin anuu ka mid mihi waan jecla marka saalixiintoo la jeclaado oo lala joogo waxay ka mid tahay asbaabta qofku qalbigiis uu ku hagaago maxaa yeele qofka wanaagsan de wanaag buu qofka kasbanaya wanaag buu kasbanaya hum اlqowm laa yashqى bihim jaliisun buu nabigu yihi alayh الsalatu asalaam yacni malaaigtu waxay imaanaysaa meelaha ilaahay lagu xusayay imaanaysaa markaasa waxay arkayaan nin asagu iska yihin meesha wax haddana kama lahayn meeshuu iska mareeyey iska soo leexday wuxuu nabigu alla wuxuu odhanayaa hum اlqowmu laa yashqى bihim jaliisuhum qoladaasi waa qolo wan wanaagsanoo qofka la fadhiistana ma nasiib xumaado xukumkooduu yeelanaya iyagun isaguna waa la haleeshiinaya hum اlqowmu laa yashqى bihim jaliisuhum marka saalixiintoo lala fadhiisto oo laga agdhowaado wax badan iyo khayr badan baa laga helaa nabiguna waatuu inoo sheegay almaru calىa diini khaliili qofku qofku saaxiibka la yahay ay isku diin noqonayaan marka arimahaas waxyaalaha qofku qalbigiis uu ku hagaajin kara ayay ka mid tahay saddex bayd bay ku nadmiyeen ashyaadaas wuxuu yihi dawaau qalbika khamsun cinda qaswatihi dawaau qalbika khamsun cinda qaswatihi qadim calayha tafuz biاlkhayri waالdafari dawaau qalbika khamsun cinda qaswatihi dawaau qalbika khamsun cinda qaswatihi fadum calayha tafuz biاlkhayri waالdafari dawaau qalbika khamsun cinda qaswatihi fadum calayha tafuz biاlkhayri waالdafari khalaau baطnin waqur'aanu tadaburuhu khalaau baطnin waqur'aanu tadaburuhu khalaau baطnin waqur'aanu tadaburuhu kda tضرc bakin saacaة الsaxri kda تضرc bakin saacaة الsaxr khلاء baطن وqur'an تdbrh kda تضرc bakin saacaة الsaxr kda تضرc bakin saacaة الsaxr kda قiyaamuka جuنxa الleyli أwsaطh kda قiyaamuka جuنxa الleyli أwsaطh kda قiyaamuka جuنxa الleyli أwsaطh وأn تujaalisa أhل الkhayr والkhabr kda قiyaamuka جuنxa الleyli أwsaطh وأn تujaalisa أhل الkhayr والkhabr wuxuu leeyahay dawaaءu qalbika qalbigaaga dawadiisu khamسu شhan weeye cinda qaswatihi qalbigu markuu ku qalalo شhan shay baa lagu daweeyaa qadim عalayha samee ku dhiiro تفuز waxaad ku liibaanaysaa bاkhayri khayr iyo wظfr guul guul baad ka helaysaa ku dhiiro oo samee شhantaas shay o khalاءu baطni calooشho cuntada lagu yareeyo ayb oo kaثraة اأkligu waxaa lagu amaanaa xoolaha la yihah culimadu saasay yihahdaan arki mays nin sheekho lagu amaanayo cunto badni waxay amaan u tahay xoolaha yakuluuna kama takul ancaam baa gaalada marku ka hadlayay sida xoolahay wax u cunaan ayib nabigu markuu inoo tilmaamaya cuntada iyo sida qaabka loo cunayo wuxuu inoo sheegay bixasbi ibni aadam luqaymaat yuqimna sulbah in aadam waxaa ku filan wax yaroo afgelisaa ku filan in yaroo afgelisa bas fain kaana laa maxaala haddii lagama maarmaan ay noqoto inuu cunto badan cuno فثلث لطعاamihi وثلث لشhراaبihi وثلث لنفسihi calooش saddex uqaybiyo saddex calooش ha uqaybiyo qayb cuntadii ha ku rido qaybna cabitaankii qaybna hawadii iyo neefta ha ka dhigo wixiiba yuusan cunto ka buuxinin ayb xanuuno badan baa laga qaadaa khلاءu baطnin oo waxaa jira waxa la yihahdo التaطabب bالsowm baa jira التaطabب bالsowm in laisku daweeyo cuntadoo laiska daayo ama laska yareeyo in isku daweeyo gaaladu buwaag bay ka qoreen in la isku daweeyo arrinkaas asheikh اalbani sheeka la yihahdo albani waad garanaysaa wuxuu le afartan casho baan cuntadii joojiyey afartan cashona cunto aanan cunin biyo baan cabaya bes waa bil iyo toban casho biyo mooyaane baad maan cunin buu sheekhu yihi biyo baad cabaysaa bes xanuuno badan oo aan dhakhaatiirta kala quustay baa ilahay iga caafiyey buu sheekhu yihi markuu xadiidka oranayo xadiidka oranaya suumuu tasixu sooma waad caafimaadaysaane waa xadiis daciifa xadiidka markuu takhriijinayo silsilada axaadiis daciifa ayuu qisada soo aroorinaya afartan maalmood baanan biyo mooyaane aan afkayga cunto saarin waxaan ogaaday bu qofku intuu biyo cabayo inuusan dhimanayn baan ogaaday buyiri ayib marka khalaau baطni waa midda koobaad oo caafimaad badan baa laga helaa wa qur'aanu tadaburuhu waa qur'aan la akrinay lakiin lagu tadaburayo quraanka aayaddan u fiirsanaya macaanida ay koobsanayso ayib wa qur'aan tadaburuhu kada tadarucu bakin saacata asaxari waxaa la mid ah saacad waktiga suxuurta qofku xilligaa ilaahay inuu baryo oo ilaahay isku yani waxa weeyaan u ooyo oo ilahay markaasi uu baryo kada tadarucu bakin saacata asaxari waa arrinka saddexaad wey kda qiyaamuka junxa اleyli awsaطahu inaad habeenkii istaagto ood habeenkii tukato qiyaamu leylkaas wuxuu ka mid yahay waxyaalaha qalbigaaga hagaajinaya wa an tujaalisa ahl اlkhayri wاlkhiyari wاlkhabari waxaa ka mid a waxyaalaha qalbiga hagaajiya inaad saaxiib la noqoto dadka khayrka ahlukhayrka iyo dadka khabarka iyo cilmiga leh oo warka haya inaad kuwaas ka agdhowaatona waxyaalaha ka qayb qaadanayay ka mid tahay marka waxyaala dhaboo la garanayo oo qofku hadduu markaa daa'imo oo la yimaado qalbigiisu biidn اllahi tacaala ilahay markaasi uu hagaajinayo halkaa inoo joogo wallahu aclam